wadahadal toos ah al-shabaab lala galo runtii waxaa weeye waa dad soomaaliyeed waa la kari waayey waxaa fiican in laga guulaysto oo ayaga iyo waxay qabaanba la waxeeyo laakiin nabadda wadahadalka ku timaada laftigeeda lama dhayalsan karo in wadahadal lagu dayana waxaan qabaa xalalka caadiga inay tahay marka waxaan qabaa haddaan laga adkaan al-shabaab haddaan wadahadal lala furin maalinka dambe waxaa imaan karta ila yidhaahdeen madaxdiinaan la hadlaynaye idinka idinla hadli mayno marka isku soo koob intaasoo xal xal milatari ah iyo xal siyaasadeed anugu waa intaan hadda xusuustay oo anoo waliba stuudiyahan fadhiya aan xusay laakiin haddii maskaxda la shiilo oo dad aqoon-yahana iyo dad xog leh iyo dad amniga experts ku ah loo dhiibo runtii anigu afkaartan waa qabaa waxa weeye ma jirto golo inta laysugu yimi si official aan ugu gudbiyey ma jirto laakiinse qof markaan fursad helaba waa ka hadlaa in maskaxda laga shaqaysiiyo oo ama xal milatari oo mudnaantala la keeno haddii xal milatari qofka xukumka joogaha xog badan buu hayaa haddii xal milatari adkaadana xalka siyaasiga ah inaan laga sheexinin si kasta ha noqotee dalku wuxuu u baahan yahay in xal la helo in xal la helo ama military ama siyaasad waayahay